Kumiishanka Xakamaynta HIV/AIDS ayaa barnaamij wacyigelin ah u qabtay dadka ku nool xaafadaha magaalada Hargeysa. Waxaa ka qayb galay barnaamijkan wacyigelinta ah madaxda Kumiishanka Xakamaynta HIV/AIDSka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada xaafadaha magaalada Hargeysa. Agaasimaha wacyigelinta iyo abaabulka Kumiishanka Maxamed Xaaji Yaasiin Siciid iyo qaar ka mid ah xubnaha Kumiishanka Xakamaynta HIV/AIDSka ayaa ka warramay ujeedka barnaamijkan wacyigelinta ah.
Kumiishanka Xakamayntu runtii wuxuu aasaasan yahay inuu inta badan dadka ka wacyigeliyo xanuunkan la yidhaahdo HIV/AIDSka si loo xakameeyo. Marka labaadna wuxuu weeye uu ka shaqeeyaa dadka xanuunkaasi helay in laga daayo takoorka iyo dhibta qarankuna ugu talagalay miisaaniyad taasoo lagu siiyo raashin dad dadkana lagu wacyigeliyo sida u qaadan lahaayeen dawadooda. Runtii bulshooyinka xaafadan waa bulsho aad u qaali ah waxaan uga mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba siday wacyigelinta u dhegaysanayaan ay u qaadanayaan intiina maanta joogta ayuunbaana matasha dhammaan xaafadda waana bil rabadaan waxaan leenahay insha allahu tacaala komishanku mar walba wuxuu diyaar u yahay sidaa laga soo hadlay lambarkaa gaaban baa wixii xogaa lagala soo xidhiidhayaa ciddii xoog u baahan iyo ciddii kaleba runtii sidaynu xanuunkan markaa isaga xakamayn lahayn inaynu hareeraha isaga wada qabsanno cidda xanuunkani uu asiibayna takoorka iyo dhibta looga dayn lahaa waayo xanuunkani waa qadar allah qadarkuna dee waxa weeye wuu badan yahay waxaan doonayaa inaan ka hadlo qofkeena ilaahay xanuunka u keeno qofkii xanuunku asiiba horta wuxuu ku qaadaa qadar allah qof waliba wixii ruuxna wixii ilaahay u qoray kama qabo qofkeenna xanuunkaasi asiibo waa inaynu ka ilaalinaa takoorka oo inaan iska dhex saarin waa inaynu wax la cunno dharka waa lala xidhanayaa dee waxaa laga daynayaa in la idhahdo qofkii xanuun baa kugu dhacaya isaga lasii qaadsiiyo inuu xanuun maskixiyanaba qaado oo dadkii ka yaacaan Qaar ka mid ah bulshada wacyigelinta loo sameeyay ayaa soo dhaweeyay wacyigelinta loo sameeyay.
Marka waxaan is leenahay haddii lagu yidhaahdo wacyigelin bay wadhaan, wacyigelintaasay u baahan tahay xaafaddu, waa xaafad isku rarana, wax kasta way yimaadaan. Jilisada isku dhaafsan ee dhallinyarada iyo dumarka wax walba horta way xaafadda way yimaadaan. Waxaan leenahay istaag hoosku ha u soo baxo wacyigelintan ha ka faa'iidaystaan. annaguna dhalinyarkana waxaan u sheegaynaa runtii wax kastoo dhaca waa laga hortagaa ka kaba tag male
iyo dhibaatooyinka ka socda wadannada marka insha alla ilaahay haynaga nabadgeliyo dad islaama baynu nahay fariinta la wadana inaynu ka wada faa'iidaysano oon nidhaan dhagaha u sii dayno oon caruurteenna iyo dhalinyarta iyo ragga iyo dumarkuba ay u dhaganuglaadaan maadaama maanta layna soo booqday xanuunka h i v aidisku haddaan tafaasiil guud iniga siiyo waa xanuun la mid a xanuunada dadka ku dhaca xanuunka h i v aidska waxaa lagu kala qaadaa dhiigga haddii qof xanuunkii la nooli iyo qof aanan xanuunkii qabin ay dhiiggoogu istaabto xanuunku wuu ku gudbayaa barnaamijyada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaata sidii loogu wacyigelin lahaa dadka halista uu leeyahay h i v aids iyo sidii in bulshada loogu wacyigelin lahaa inaysan u midabto koodin dadka la nool h i v aids-ka